بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد إخواني في الله ومحاضرتين لبعض الحروب الصليبية محاضرتين كواد وحي أهيد مدخل إيو استفتاح أما هردع بمحاضرتين محاضرات كينو أهيد إن شاء الله تعالى عاو هدي الله كردق وحي نكهد دوننا لبا قضب بإذن الله قضب كواد وحي هاي يعني قضبات الرئيس قابل قضبات كفرعي وشري دونان قضب كواد وحي بداية الحروب الصليبية وكيف بدأت حروب الصليبية إني بلابمان يسيدي أكو بلابمان iyo kadib xamalaadkii ay qaadeen nimankan salibiyada xamladii koowaad iyo wixii ka dhashay intaasaynu caawa haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala biidn illah aynu ka ku ekaan doonno haddii ilahay inoo qadaro inoo fududeeyo insha allah laba qodobo yar yar oo iska farca baan ka horreysiin doonaa insha allahu tacala qodob wuxuu yahay xuruub salibiya aynu hadda ka warrami doono oo muxaadaradeenu oo muxaadaraadkeenu ay ku saabsan yihiin waxay ku wareegi doonaan dhulkan hadda loo yaqaano dhulka carabtu degto waa qaybo kamid a ciraaq qaybo kamid a maaragtay dhulkan sham la yidhaahdo qaybo kamid a maaragtay misr xuruub salibiya waxay caan ku noqdeen dagaaladii kristanka iyo muslimiinta ku dhex maray mantiqada mucayanka waa marka laga hadlayo istilaaxan khaaska laakiin xuruub salibiya way ka guda ballaadhan yihiin dagaaladaas xuruub markaan leenahay dagaalaan uga jeednaa way ka guda ballaadhan yihiin dagaaladaas faraha badnaa ee labada boqol ee sano socday ee sideedda weerar ee isdaba jooga ah ee nimankan reer galbeedka hadda loo yaqaana ay muslimiinta kusoo qaadeen oo baytulmaqdis ay ku qabsadeen inay ka guda ballaadhan yihiinna waxaa kutusinaya muxaadaraadkii aynu ka galnay ondolos iyo kuwii aynu ka galnay qarnul afriqi doctor rajab moxamed cabdulxaliim waa nin sheekh oo misri ah wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo alcalaaqaat asiyaasiya bayna muslimi zaylac wa nasaara alxabasha daga kitaabkaasi wuxuu ka warramayaa siyaasadda iyo herdanka ka jira mandiqada la yidhaha qarnul afriqa muxaadaraadkeeni xuruubu siraacaadkii qarnul afriqa ka dhacayna wax badan baynu kasoo qaadanay kitaabkaas sheikhaasi isagoo ka hadlaya saddexdaa dagaal dagaalada geeska africa ka socday kuwii ondolos ka socday iyo kuwan aynu habeenadan soo socda ka sheekayn doona ee sham ka dhacay isagoo saddexdaaba isku mid ka dhigaya wuxuu sheikhu leeyahy ana asiraaca aladi indalaca bayna shacbi zaylac almuslim wa shacbi alxabasha dulaqlabiyati almasiixiyati fi dalika alwaqti ma huwa ila siraacun itakada shaklan saliibiya saafira mundu bidaayatihi waxataa nihaayatihi wa tilka xaqiiqatun la yumkinu an yumaari fiha ila kulu dii qaradin walaa yanfacu fi ikfaa'iha وعلى ذلك يمكننا القول بأن الحروب الصليبية لم يكن ميدانها الوحيد هو الشام كما يظن البعض بل كان لها في الواقع ميادين ثلاثة إحداها وأولها كان في بلاد الأندلس حيث دار الصراع بين مسلميها وبين الأسبان النصارى ومن التف حولهم من صليبي أوروبا وبابوات روما واستمر هذا الصراع أمدا طويلا وانتهى لسالح الأسبان بسقوط آخر معقل للمسلمين في قرناطة والميدان الثاني كان في بلاد الشام ومصر حيث دار الصراع بين المسلمين وبين الصليبي أوروبا وبابوات روما واستمر ما يقرب من قرنين وانتهى لصالح المسلمين بسقوط آخر معقل للصليبيين في عكا والميدان الثالث كان في منطقة القرن الأفريقي بين الزيالعة المسلمين وبين الأحباش النصارى واستمر حوالي الثلاثة قرون وانتهى بإضعاف كلا الجانبين الإسلامي والمسيحي هذا الكاس faraha badan haddaan soo duuduubo wuxuu leeyahay doctor rajab maxamed cabdulxaliim dagaaladii dhex maray muslimiintii zaylac zaylac ood garanaysaan oo waa caasimadii muslimiinta waktigaas iyo xabashidii intooda badnaa kristanka ahaa dagaalada dhex maray waxay ahaayeen buu leeyahay dagaalo saliibi ah macnaa dagaalo diimad oo nimankan kristanka gaalada ay ku dagaalamayaan diintooda ku dagaalamayaan bilowgiisi ilaa dhammaadkiisiiba wuxuu leeyahy arrinkaasina waa xaqiiqo cid inkiri kartaa aanay jirin ilaa qof dan leh mooye arrinta in la qariyaano wax ay taraysa haba yaraatee ma jirto buu leeyahy saas darteed waxaa markaa inoo suurtagala inaan idhaahno buu leeyahay xuruubta saliibiga ahi meesha ay ka dhacday keliya ma ahayn sham sida dadka qaarkood malaynaya bal xuruubtaasi waxay ka dhacday saddex meelood ta u horeysa waxay ahayd buu yidhi ondolos oo muslimiintii meeshaa ku noolaa iyo isbanishkii christankaha ay meesha isku laayeen iyo intii da christanka la socotay oo roma iyo baabaawaadkeedii ahaa baab maaragtay babaabkii roma dagaalkaasi aad buu dheeraaday ilaa markii dambe buu yidhi kun iyo afar boqol iyo labiiyo sagaashan taarikhda miilaadiga markay ahayd dagaalkaasi u dhammaaday muslimiintana laga adkaaday oo magaaladii ugu dambeysay qarnaado ay wareejiyeen saad garanaysaan waxaan filayaa inaad xasuustaan muxaadaraadkeenu galnay xuruubu ama maaragtay taarikh ondolos cabdullahi sagiir waa ka magaaladii ugu dambeysay ninkaa lagala wareegay oo inta uu maaragtay meel yaroo kura istaagay markaa ooyayo oo hooyadii ay ku leedahay ibki calaa mulkin lam taxfad calayhi yani maaragtay karijaali bukaa nisa oo kama qaalat waxaad u oydaa bay leed ku tiri yani maaragtay boqortooyo aadan sidii ragga u difaacan sidii dumarka marka u barooro ugu oy dee furayaasheedii magaaladaas iyo ninkaas safety lagala wareegay iyo ilama ay hadda wuxuu yaallaa matxaf loo daawasho tago haddaad isbayn tagto oo aad damcdo inaad u daawasho tagto waad heli karaysa waa lagu tusaya furihii magaaladaas magaalooyinku dee waagi hore waxay ahaan jireen suur ku wareegsan miftaaxii lagala wareegay iyo safetysa xataa safety waa laga qaatay ila waa nin laga adkaaday safety oo maaragtay safety u watay intaba waxa weye waa la helaya ilama ay hadda dagaalkaasuu ahaa muslimiinta waa lagaga adkaaday saliibiyadii christanku ay isku laayeen miidaanka labaad ama meesha labaad ee laisku laayena waxay ahayd buu leeyahay sham iyo misr waa dagaalada aynu ka sheekayn doono muxaadaraadkeena hadda inoo soo socda insha allahu tacala aynu habeenkii dhawood bilownay oo saliibiyiintii yurub oo baaba ba maaragtay bababkii roma ay hogaaminayaan ay laba boqol oo sano ay socdeen wax ku dhow dagaalkaasina waa dhammaaday muslimiintaa ku adkaaday wuxuuna ku dhammaaday dagaalkii ugu dambeeyey magaalada caka nimankaa lagaga adkaaday walowda ay soo rogaal celin doonaan sida aan sheegi doona biidn illah miidaanka saddexaad wuxuu leey wuxuu ahaa ama meesha saddexaad ee laisku laayay geeska africa zayaalica zayaalicda soomaalida looga jeedaa iyo dadkii muslimiinta kala raacsanaa muslimiintii geeska africa iyo maaragtay xabashadii christanka meesha isku laayay dagaalkaasina wuxuu socday buu leey saddex qarni isagoo markaa wuxuu ka warramayaa fatradii uun axmed guray in yaroo ka horreysay xoogay ka dambeysay wuxuuna ku dhammaaday buu leehay dagaalkaasi in labadii qoloba markaa ay isdaciifiyeen muslimiintii iyo christanki labada qolob waxa weeye way yar tamar gabeen macnaheedu marka waxa wey de dagaalkaas ilama ay hadda isagu marka waa socda isaga macnaa lama kala adkaanin lakin ilaa hadda waa dagaalkaas soconayo aynu ishirdiyayno nimankaas islaynayno lakin de maanta waa kuwa caasimadeeni jooga macalsif dagaalka xabashida iyo soomaalidu ama geeska africa gaaladii christanka isku leyn inuu xarbi saliibiya yahay waxa kale oo mawduuc haba ka yar baxsanaatee mas'alada isna ku qancay ninkii mu'arikh ahaa runtii ragkan mucaasiriinta hadda waktiyadii maaragtay qarniga ka noolaa ragga taarikh ugu taarikhi yahansan sheekh maxamuud shaakir kitaabkiisa weyne taarikh alislami la yihahdo waa kitaab dhowr iyo toban mujalada kitaabka wuxuu leeyahay markuu ka warramayo dagaaladii faraha badnaa ee xabashida christanka ah iyo soomaalida muslimka ah soo dhex maray bu wuxuu kusoo gabagabeynayaa markuu ka warramo dad dagaalada fasiraya oo maaragtay dagaal kasta si gaara ufasiraya oo le kaa sababtiisu caynkaaseed kaana sababtiisu caynkaaseed oo diintii ka fogeynaya bu wuxuu leeyahay alqadiyatu abcadu min dalika bikatiir inaha xarbun saliibiyatun sariixa qadiyaddu intaa waa ka fog tahay wax badan waa dagaal saliibiyaho sariixa waxaan marka uga jeednaa inagu hadda hadalkan aynu hadda soo naqlinay xurubu saliibiyadu haba ku caan noqoto dagaaladii sham iyo masar ka dhacay ee christanka soo duulayay iyo muslimiinta isdifaacaya ka dhexeeyeen muddada labada boqol oo sanaha laakiin xurubu saliibiya waa ka waasacsanayd waxay ka dhacday ondolos waxay kaloo ka dhacday geeska africa ilama ay haddana waa meelaha de laisku hardinayo laisku haysto dhulkeeda aan lagu kala adkaanin qodobka labaadaan baraarujinaya wuxuu yii intaanan muxaadarada maaragtay muceedaan u gudagelin waxaynu ka warranay muslimiintu sidee bay ahaayeen intii aan lagu soo duulin waxaan filaya inaynu muxaadaradeyna hore aada ugu faahfaahinay intii karaamkeena iyo awooddeena waqtigoona inoo saamaxay walow qodobka aynu qaybo ka mid a mar dambena kusoo laaban doona insha allah waxaa iyana markaa mudan inaynu ka warranno gaaladu sidee bay ahaayeen iyagu laftoodu intii aanay soo duulin caynku see xaalkoodu sidee ah yurub waxay caan ku ahayd khaasatan qeybteeda galbeedi macruuf waxay ku ahayd dad kala qayb qaybsan oo qabaa'il ah oo boqorro u taliyaan oo islaayo inay ahaayeen kristannimaduna ama inay diintan kristanka qaataanna ay kusoo kala horreysay waqtiyadaas aan muslimiinta lagu soo duulin xoogay ka hor waxaa dhacay dhowr qadiyadood oo iyaga u ahaa markaa iijaabi u ahaa qadiyadii waxay ahayd dadkan lay ohan jiray noormaanka oo iyagu markaa dad hamaja ahaa waayadii hore dadka normaanka oo dadka scandinavianka degan way saddexdan qole ee norwegianka iyo danishka iyo swedishka taariikhda marka yurub la daraaseynayo saddex magac bay kala lahaayeen magac ka dhexeeyaana waa jiri dadkan swedishka la yirahdo waxa loo aqoon jiray ruus rashiyaanka maaha aad hadda dee shuuciga noqday ruus baa loo aqoon jiray nimanka danishka ana dan baa loo aqoon jiray waa magacooda dee lasoo gaabiyey norwegiankana waxaa loo aqoon jiray norman labadan qole marka norwegianka iyo nimankan la yidhaahdo danishku waxay aada dagaalo ugu qaadeen iyagoo hamajo marka aan christan ahayn faransa jarmalka iyo waddankan la yidhahdo england iyo dee inta raacsan ee maaragtay irishka iyo waxaas nimankaasi waktiyada qaarkood waxay gaadheen inay wada qabsadaan faransa inteeda badan marka laga reebo magaalada baris la yidhaha iyo magaalo yaroo soo raacsan laakiin magaalo magac lahoo jirta markaa baris un baanay nimankaasi qabsan xisaar badan iyo yani maaragtay aad bay u hareerayeen lakin waa ku guuleysan waayeen waana sababta keentay inay faransiisku aada u weyneeyaan magaalada lera baris magaalooyin ka waaweyn baa jiri jiray sida leon oo kale sida bordeaux oo kale magaalooyin toulouse oo kale magaalooyin ka waaweyn bay ahaan waliba magaalada boqoradu degaan ee aadka caasimadda xadaariga toulouse bay ahaan jirtay ay ku abtirsadaan aynuna muxaadaraadkeena ku arki doonaa boqorro badan oo ku abtirsanaya calaa kullin baris oo kale markay qabsan kari waayeen waxay noqotay magaalo muqadasa cinda alfaransiyiin taasaa markaa waxay keentay inay baris noqoto caasimadda faransa maadaama muqaawamadii ay dadka normandiska iska celinayeen ay baris ka intilaaqday ilaa markii dambe ay nimanka iska fogeeyeen khatartoodii yani waxay noqotay marka magaalo muqadas agtooda magaalo muqaawamo saasay caasimad ku noqotay waddankan la yihahdo england markaan iskuba duuduubno ama aan isku darno xataa irishkooda iyo waxaas la isku wada daro taqriiban nimankaasi waxay ku dhawaadeen inay wada qabsadaan laakin kuma aanay guuleysanin in kamidana waa qabsadeen in kamidana waxa weye waa lagaga adkaaday calaa kulli laakin fatraad baa jiray iyagu ay ka talinayeen xukumayeen iyagoo marka hamaja dhinacaasi waa dhinaca yani waxa weye maaragtay nimankan la yihahdo normanka saddexdan qolo markaa la isku daray ruuska oo swedishka loo aqoon jiray iyo norwegianka oo norman la oran jiray iyo nimankan danishka oo dan la oran jiray cawaam hamaja bay ahaayeen oo yurub ku mashquulsan oo ku duula oo yurubiyanku marka ay mashquul ku yihiin inay nimankaa iska difaacaan jarmalka khaasatan iyo nimankan la yihahdo maaragtay faransiisku iyo ingiriisku majar dadkan hungariyanka loo yaqaano qaba'il cawaamo iyana hamajaho meesha dhexe dega bay ahaayeen oo iyana yani maaragtay udhexeeya muslimiinta ee yurubtan galbeed iyo maaragtay yurubta bari inteeda fog oo markaa waxa weeye maaragtay ku mashquulsan inay dib usoo duulaamada ay dib usoo kiciyaan oo caalam islami aan ku duuli jirin qaba'ilka germaniga la nimankan jermalka la yihah ama almaanku iyana waktigaas waxay ahaan ku dhadhawaayeen in christan ah iyo in badan oo iyana yani maaragtay ah cawaamayna ahaayeen waxaa markaa dhacay in ay taarikhdaasi isbedeshay oo qaba'ilkii jermanka nimankii scandinavianka oo guddigood norman la isku wada ohan jiray norwegianka norman si gaaraba ha loo yihahdo lakin magacaa guud la wada siin jiray inay maaragtay majariyiintii inay wada noqdeen christan wada noqdeen taasi markaa waxay keentay dagaaladii iyo xuruubtii agtooda inay ka degto waxay keentay inay noqdaan yani maaragtay juqraafi ahaan dad midaysan oo maaragtay cid udhexeeyo cadow aan lahayn keliya marka ay un ku fekeraan yaa cadow idinku noqon karo markaa muslimiinta iyo caalamul islaami ay focus ku soo saaraan xaalkoodu marka marka la eego siyaasi ahaan wuxuu ahaa xaal yar midaysan iyo diin ahaan oo aanay aada u kala fogeyn dhinaca kale waxaa nimankaa awood yeeshay laba maaragtay boqortooye boqortooyada romaanka iyo boqortooyada baysantiyada yurub oo dhanna labada qulun baa loo u talin jiray romaanka waa nimanka talyaaniga joogay iyo maaragtay asalkooduna greega ahaa yani waxa weeye maaragtay baabawaadka iyo maaragtay nimanka diinta catoliga maaragtay odayada ka iyo dadka diinta looga dambeeya iyo halkaasay fadhin jireen hogaan waxay yeesheen marka aad iyo aad uxoog badan oo laga dambeeyo qeybta kalena waxa u talin jiray bysantiyiinta bysantiyiintu waa greegii iyo maaragtay turkidii waktigaa christanka ahayd iyo yurubtan soo dhowdhoway xaggeena koonfurta soo xigta xagga koonfurta yani caalam alislami sida armanka oo kale iyo kuwa lamidka ah labada dawladoodna waxay laba dawladood marka awood badan oo xoog badan nisbiyan haba sii kala awood bataan waaqicooda marka waaqac caynkaasu ahaa waktiyadaas ay xagga diinta iyo xagga suldada iyo xagga awoodaba ay taqriiban ka mid midaysan yihiin ummadi de hadday midowdo oo xoog yeelatana waa dabiici markaa inay marka inay isfidiso oo bimacnaa maaragtay ay awooddeeda ay fidiso marka inay ku fekerto waaqaca markaa nimankan christanka ahna taqriiban sidaasu ahaa waxaad marka arkaysaa waaqaca ka duwan waaqicii muslimiintu ku noolaa inay ku noolaayeen waxaa markaa dhacay dowladdii baysinqiyada ee kristanka ahayd in ay muslimiintu jihaad aada la galeen weliba khaasatan nimanka turkida ah dawlad salaajiqa dawlad salaajiqa bilmunaasaba muxaadaradeena soo socota haddii alla ka dhiga insha allahu tacala baan ku faahfaahin doonaa dawlad salaajiqa seebay ku dhalatay maxay ahayd maxay qabatay laakin calaa kullin magaceedu inta aynu xuruub saliibiya ku jirno khaasatan qaybaheeda hore aad baa magacaasi inoogu soo noqon doonaa insha allah waxaanu odhan karnaa bacda fadli illahi subxaanahu caza wajal waa nimankii islaamka iyo muslimiintaba badbaadiyey wy nimankaasi marka dawladda bysantiyaday aad waxay u geliyeen yani maaragtay celiil u geliyeen ilama ay ku dhawaadeen qustantiniya oo caasimadoodii ahayd arrintaasi marka waxay keentay inay nimankaa maaragtay kristanka ahee bysantiyiintu haba ka madhab duwanaadeen catoliga iyada orthodox bay ahaayeen haba ka madhab duwanaadeeni inay u qayshadaan yani maaragtay walaalahooda gaalada ha u qayshadaan arrintaasi marka waxay keentay in xoogay kaalmaa inta la siiyo yani maaragtay ay weerar soo qaadaan afar boqol iyo saddex iyo lixdankii taarikhda hijriga markay ahayd waxaa dhacay marka macrako macruufa macrikatu malaad dakar la ohan jiray aynu si gaara uga taarikhayn doona haddii alla ka dhigo insha allah nimankii gaalada ahaa waxaa loo geystay jab aad iyo aada u weyn oo taarikhi ah ilaa maaba magaaladii qustantiniya ay ruxantay oo in laga cararaba ay ku dhawaatay isla waktiyadaa waxaad xasuusan kartaan afar boqol iyo toddobaatan iyo sagaal waa markii ay dhacday waa taqriiban sanawaad yar kadib macrakadii zallaaqa la ohan jiray haddaad xasuusanaysaan muslimiinta ondolos intay yar daciifeen oo bimacnaa maaragtay umaraa ulxarbi u taliyeen dawla almuraabitiya waatay timi yuusuf ibnu tashwiin waa tii uu dhulkaas soo galay waa ti uu nimanka gaaladaha macrako macrakatu zallaaqa loo bixiyey oo nimanka gaalada aada loogu laayay meesha ay ka dhacday iyagoo marka awood leh iyo muslimiintii oo cumqigii caalamulislaami ku kala tafaraaruqsan tafaraaruqi aynu soo marnay oo weliba shiica talinayso iyo waxa markaa iswaafaqay iyaga awoodoodii waxay markaa nimankii ku hamiyeen inay markaa muslimiinta duulaanka soo qaadaan waxaa markaa dhacay nin la odhan jiray baba oryan athani waa boobkii waktigaa boobka ahaa weye oryaankii labaad baa la odhan jiray kun iyo sagaashan iyo shan taarikhda milaadiga markay ahayd ayuu ninkaasi yani maaragtay ku hamiyey inuu abaabulo wixii lagu tilmaami jiray xuruub saliibiya ninkaasi marka kun iyo sagaashan iyo shan taarikhda milaadiga markay ahayd ayuu marka khudbado jeediyey xamaasi ah wuxuuna ninkaasi maaragtay shir ku qabtay magaalo ku taalla faransa ku taalla ayuu ninkaasi marka wuxuu ku qabtay shir ku qabtay shirkaa waa la isugu yimi waxaana lagu go-aansaday marka in muslimiinta lagu duulo magaalada waxaa la ohan jiray colorion taarikhda milaadigana waxay dhigaysaa bishu inay bisha november ahayd alxaasil shirkaa markaa la qabtay waxaa la go-aansaday in muslimiinta lagu duulo oo la abaabulo xamle la abaabulo oryaankaasi wuxuu jeediyey marka wuxuu jeediyey khudba aada u xamaasi ah khudbada xamaasiga ah waxaa ka mid ah hadallaadkiisa waxaa ka mid ahaa annahu cuyina min qibali lmasiixi daati waxaa la iga soo cayimay buu yidhi yani maaragtay ciisa almasiix laftiisiiba aniga suldada isoo siiyey wa annahu kana ladayhi risaala ilaahiya yani wuxuuna wataa risaalo ilaahi ah oo inuu guto loo baahan yahay oo markaa caalamu islaami u gaarsiiyo hadalladaasi aada ma ugu dhow yihiin hadallo waa dhexeesa bush ku hadli jiray in maaragtay xagga ilaahay lagala soo hadlay markii uu maaragtay ciraaq ku duulayey oo bimacnaa xagga ilaahay lagala soo hadlay oo risaalo ilaahiy wato inuu maaragtay duulo oo maarata uu kuwa khasban yahay aad bay hadalladaasi hadallada ugu dhow yihiin calaa kullin ninkaasi marka shirkaasuu qabtay majmacaasaa la qabtay meeshaasaa la isugu yimi waxaa la go-aansaday marka muslimiinta in lagu duulo shicaarka shirkaasi wuxuu ahaa haadihi iraadatullah markuu ninkaasi khudbeeyo oo xamaasadu ay isla kacdo halka muslimiintu allahu akbar ka yidhaahdaan iyagu markaa nimanka kristanka ay waxay odhanayeen haadihi iraadatullah saas sidii ilaahay doonay marba haddii boobkii doonay in dee la duulo waa sidii ilaahay doonay ayib ninkaasi marka wuxuu maaragtay kulmiyey xushuud aad iyo aada u fara badan leh faransu ninkaasi maaragtay ka khudbeeyey boobab kaluu maaragtay dirsaday waxaa ka mid ahaa boobabkii aadka uga qayb galay maaragtay in nimanka gaalada aada loo tirtirsiiyo boobkii la ohan jiray maaragtay butrus anasik butrus anasik dameer buu ninkaasi fuulay baa la yidhi dhar suufana waa qaatay adduunyadii waa ka tegay buu yidhi ilamaa baytulmaqdis la soo celiye mooye waa inagii habeenka dhoo tilmaanay asbaabta ay maaragtay ku kalifay sida iyagu sheeganayaan inay muslimiinta markaa dagaalka soo qaadaan oo ay ka mid ahayd uguna weyneyd baytulmaqdes ha lasoo dhiciyo oo qabrigii masiix maaragtay uu ku yaallo sida ay sheegayaan magaalo muqadasana ko ninkan boobkay marka aada buu u wareegi jiray wuxuu ka tegay faransa yani maaragtay jermal ku yimi halkaasu markaa khudbada ka jeedin jiray dee waktigaa waad garanaysaan yani waxa weye juhdiga intaa la fara saaran oo qaboobaha ordayo oo maaragtay waka allahumustacaan xusuuddii ugu horeysay waxaa lagu kulmiyey magaalada la yidhaha colon colon waa magaalada hadda ku taala jarmalka ku taala taqaanaan magaalada weyne macruufka weeye magaaladaasa xushuuddii ugu horeysay ama jamcigii ugu horreeyay lagu kulmiyey khudadnuna waxay ahayd dadka jarmalka ay marka iyagu meeshaa ku ururaan in la sugo faransiisku intuu ka imanayo oo markaa kadibna mar la wada dhaqaaqo laakiin waxaa dhacay in ay dadkii meeshaa yimi u bateen dadkii rucaacda ahaa dadkii maaragtay iska jamhuurkii aadka u xamaasadooday oo meesha qiyaadadii iyo hogaankii iyo boqoradii iyo raggii maaragtay caskariga wax ka yaqaanay iyo weli aanay maaragtay kasoo qayb gelin halkaa markaa waxaa bilaabantay xamladii ugu horreysay xamladii ugu horreysay markaa muslimiin lagu soo qaado oo nimankaa reer galbeedka ay soo qaadaan oo xamla salabiya alula loo bixiyey xamladaasi markaa waxay u kala kacaysaa laba qaybood xamlo hore oo loo maaragtay taariikhda macruuf ku noqotay xamlat ashacb ama xamlat alfuqaraa ama xamlat ducafaa ama xamlat duhamaa magacii la doonaba ha la yihahdo xamladaa waxaa loo bixiyey xamladii dadka liitay oo intii soo degdegi karaysay oo aan boqoradii iyo ciidamadii rasmiga ay waxaasi wehelin oo jamhuurkii ahaa oo jarmal u badan baa colan meesha la yihahdo isugu yimi nimankaasi markaa ma aanay sugin inta ummadda inta kale ay soo imanaysa kristanka gaalada ah qaa'idkooda iyo walter sanis la ohan jiray bay la dhaqa la baxeen waxaana maaragtay allahu mustacaan waana dhaqaajiyeen nimankaasi mana aanay sugin cid kale ma aanay sugin odaygii butrus ahaa baaderiga ahaa bimacnaa maaragtay isagoo aan weli soo gaarin waa dhaqaajiyeen nimankaasi ilamaa ay gaadheen yani maaragtay hungary dhaafeen oo maaragtay belgrad ay maaragtay tageen iyagoo marka si usii socda halkaayo qustantiniya marka hore ka dhiganaya bimacnaa wejhadooda koowaad si ay marka halkaa uga qaataan wixii macluumaad ah iyo wixii sahay ah ilaan dhulkay ku socdaan ma yaqaanaan intii laakiin ay jidkaas sii socdeen ayaa waxay galeen dagaallo jaanibi ah waan yar tafsiilin doona haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala yani maaragtay waxay kaloo bilaabeen dhac iyo boob jidkii ay sii marayeen o dhan iyagaan u kala tirinay u kala aab yeelaynin u aaba yeelaynin ma ma masiixi baa qofkan aad dhacaysaan aad dilaysaan mise waa muslimka ad ku socoteen odaygii butrus ahaa ee baaderiga ahaa yani maaragtay wuxuu yimi meesha la yidhaha colon oo meesha magaalada lagu ballansanaa ahaa iyadoo markaa laga tegey isaguna intii kale ma sugine isagoo ciidan labaataneeyo kun ilaa ma afartaneeyo kun inta udhaxaysa lagu qiyaasayo ayuu isna markaa hore isaga sii baxay isna waxaa markaa ka muuqata xamladan sida aad arkayso nidaam xumo dadaan isa sugaynin intii timaadaaba ay hore isaga dhaqaajinayso xamaaska muslimiinta ha lala dagaalamo oo qabrigii masiixa lasoo dhiciyo waxaan ahayn oo ka dhexeeyaaba haba yaraatee ma jiro nimankaas iyana waa tageen xuruub iyana jaanibiya bay galeen ilamaa dagaaladoodii qaarkood ay ku laayeen ilamaa afar kun oo qof oo hungari ah ilamaa ay laayeen baa la yidhi ilamaa toddoba kun oo qof oo serbi ah dadkaasina waa dad christan iyaga laftooda nimankaas intay jidka sii socdeen iskhilaaf baa maaragtay sii dhex maray waa qeybtii labaad aad bay isukil khilaafeen waxay ku dhawaadeen marka inay maaragtay tagaan meesha la yidhaahdo qustantiniya ay ku dhawaadeen qustantiniya markii ay ku dhawaadeen ayaa boqorkii bysantiga ahaa christanka ahaa maqalay ciidamadan soo socda iyo inaanay ciidamo nidaamsan ahayn wuu ka hortegey yani maaragtay si aanay magaaladiisa usoo gelin oo isaga laftiisa aanay ufawdaynin kadibna wuxuu ninkaasi isku dayay xeelo kasta oo suurtagal ah inuu horta nimankaa ku baajiyo haddii aanay baaqan karinna inuu nimankaa isdhaafiyo oo yidhaahdo maaragtay waa idinka horeeya dhulka ad u socoteen aada ama ha soo jabaan ama yaanay soo jabin xamladaa marka waxaa loo bixiyey magaca la yidhaahdo xamladii fuqarada ama xamladii shacabka ama xamladii dadka wax magaradka ah magaca caynkaasi ha loo bixiyey nimankaasi marka labadoodii qaybood waa isa soo gaareen odayga badrusu naasik ahaa iyo qoladii kasoo horreysay waa isa soo gaarheen haddii ay isa soo gaadheenna nimankaasi waxay isu khilaafeen marka iyana maaragtay xamlo kale oo ka timi talyaaniga iyana soo gaadhay waxay isu khilaafeen marka laba qaybood jarmalkii iyo talyaanigii oo wada socdaa qaa'id gaar ahay samaysteen relma nin loo loo bixi maaragtay la yihahdo ayaa maaragtay magaciisa la yihahdo ayay qaa'id ka dhigteen faransiiskiina iyana qaa'id bay samaysteen borel nin la ohan jiray macnuhu marka meesha waa la iskhilaafay waa la kala tegey arrinkaasi marka wuxuu ku tusinayaa odaygii butrus ahaa ee dadka soo xamaas geliyey meey inuu ummadda uun xamaas geliyey christanka ah oo yidhi maaragtay duula oo qabrigii maaragtay masiix soo dhiciya waxaan ahaynoo nidaam iyo takhtiid iyo qaaba uma haynin saa darteed marka ummadaha ma anfaco waxaa la yidhahda xamaas kaliya ma anfaco xamaaska waa inuu heliyo maxay tandiim iyo takhtiidna marka waa inuu heliyo labadii ciidan marka hadday iskhilaafeen marka waa la kala tegey taladii maaragtay bysantiintana waa la diiday almaankii iyo talyaanigii iyo jermalkii wada socdaa waa gudbeen waxay maaragtay isku sii jiheeyeen caasimadii dawladdii salaajiqada oo waa turkidii muslimiinta ahayd oo niiqiya markaa la ohan jiray nimankaa la yidhahdo turkiduna waa ka war heleen markaase waxay u sameeyeen yani maaragtay inta aanay magaaladaba la soo gaadhin yay waxay u sameeyeen yani maaragtay yani difaaciyo aanay nimankaas soo dhaafi karin ciidankii yani maaragtay talyaaniga iyo jermalka ha oo wada socda oo hogaankoodii rolman uu wato ayaa nimankii salaajiqadaha ku hor yimi nimankaa gan baa laga dhigay sida kutub taarikhda ay sheegayso hal qofna xataa kama badbaadin qof la dilay iyo mid addoonnimo loo kaxaystay intaasay maaragtay allahu mustacaan nimankaas ay noqdeen qoladii labaad ee faransiiska ahayd maxay sameeyeen waxaa la yidhahdaa nimankaas salaajiqada khibradooda iyo inay niman khatiiriin ahaayeen ciidankii faransiisku meesha uu deganaa bay cid u dirsadeen markaase waxay ku dhex fidiyeen ishaacaad tilmaamaya in ay jermalkii iyo talyaanigii duulay ayba caasimadii salaajiqada qabsadeen oo niiqiya ayba la wareegeenba saa darteedna ay qaniimo fara badan iyo maal fara badan heleen nimankii faransiisku markaa way ishayn waayeen waxay yidhahdeen aynu arrintaa ka gaadhno waxaana usii diyaarsan yani maaragtay difaaciyaa usii diyaarsan waa maaragtay dhaqaajiyeen ba la yidhi iyagii laftoodiina waxaa maaragtay gan baa laga dhigay wax yar baana ka badbaaday oo maaragtay tiradooda la isku khilaafo ma saddex kun ba ma afar kun ba waa ciidankii dacni kumanaanka ahaa yani maaragtay intaasaa ka badbaaday xamladii loo bixiyey xamlatu lfuqaraa ama xamlatu shacab ama xamlatu duhamaa halkaas horta ku dhamaatay iyadu ilaahay subxaanahu caza wajala kaydkoodii iyo dhagartoodii dib buu ugu celiyey laakin yani waxa weeye maaragtay arrintu intaa kuma dhammaane xamladii nidaamsanayd ee boqorada faransiiska iyo jermalku ay hogaaminayeen ayaa markaa muslimiinta kusoo wajahan oo soo socota intana waa intii muslimiinta sugi kari waa intii sugi kari weyday gaaladii walaalahood ahayd intii sugi kari weyday xamladaas iyadu maaragtay nidaamsan ee qaabaysani waxaa maaragtay kala watay afar nin baa kala watay dipio nin la yidhaahdo boyhoman annormandy raymond de toulouse iyo zizus annormandy waa saddex nin waa afar nin weye afartaa nin laba nin magacooda waxaad arkaysaan xagga dambe inay ka wataan normandy normandy markaa macnaheedu wax kale maahe nimankii dhenishka iyo norwegianka iswatay ee waayadii hore faransa iyo ku duuli jiray dhul bay qabsadeen dhulkaas oo faransa ka mid ah markaa ay faransiisku iska dhicin kari waayeen aakhirkii sida taarikhdu dhigaysa waxay heshiis kula galeen inay dhulkaa iska qaataan laakiin ay nabad noqdaan iyana aanay cid maaragtay la dagaalamin iyana aan lala dagaalamin diinta masiixiyaddana lagu dhex fidiyo arrinkii bay aqbaleen markaasi iyana saas waxay ku wada noqdeen cristan waxaana loo bixiyey nimanka normandis labada nin marka waxay kasoo jeedaan dadkaasay kasoo jeedaan alxaasil waana dadka marka qiyaadada ka ah hogaanka xamladaha saliibiga muslimiinta lagu wado ninna waxaad arkaysaa magaciisa xagga dambe wuxuu ka wataa yani maaragtay de toulouse wuxuu ku abtirsanayaa magaalada toulouse la yidhaahdo bimacnaa maaragtay magaalooyinka ugu cariiqsan ee faransa ah afartaa nin baa markaa kala wata afartaa nin ciidankoodii waa soo bixeen tirada ciidankaasi waa imisa baa la yidhi tirada ciidankaas waa isku khilaafaan kutub taariikh qaarkood waxay ku sheegaan inay boqol iyo siddeetan kun oo qof ahaayeen qaarkoodna waxay ku sheegaan inay saddex boqoloo kun ay kor u dhaafiyeen alxaasil waa ciidan aad iyo aad haa-il jiddan u awey la habeeyey la qaabeeyey yani maaragtay isbahaysi aad iyo aad u xoog badan wey saa darteed waxaad ogaataan walaalayaal isbahaysiyadatan maanta caalamul islaami kusoo duulaya inaanay hadda kow ahayn ee wax weligeedba jirtay inay ahayd nimankan reer galbeed inay muslimiinta kusoo duulaan iyagoo wada socda wax weligeedba soo jirtay taariikhda bay ahayd laakiin mushkiladdu waa maxay muslimiinta iyagii baa kala tafaraaruqsan oo kala qayb qaybsan oo raba inay la dagaalamaan gaalo wada socota iyagoo keligooda mid kastaa wuxuu rabaa inta yare la ra'yiga ah ama inta la wadanka ah ama inta lacafka ahi inay gaalo wada socoto oo dhan ay markaa iska difaacaan maada laa yumkin arrinkaasna markaa suurtagal ma aha waxaa loo baahanya muslimiinta inay ku baraarugaan midnimadu inay tahay shay qaali ah haddii aanay midaysnayn inaanay maaragtay dhagax inaanay gedin karaynin nimankaasi marka iyagu waa qaabaysnaayeen xamladoodu waa soo gudubtay waxaba yaraatee dhibaataa lama aanay kulminin markay yimaadeen qustantiniya waxay maaragtay bayco la galeen ama heshiis la galeen yani maaragtay boqorkii meeshaa ka telinayay heshiiskaasi wuxuu ka koobnaa dhowr qodob qodob wuxuu ahaa dhulka ay qabsan doonaan in ay dawladda baysantiyada ay raaci doonto ko heshiiska qaybtiisa labaadi wuxuu ahaa inay sida ugu dhaqsaha badan leh ay maaragtay qustantiniya ufaaruqiyaan waayo wuxuu ka cabsi qabaa dee ciidan fara badan haddaad soo xeraysato dee inuu adiga laftaada kuhungurayn karo oo ku inqilaabi karayo muddo markaa labaatan cishaa keliya magaalada joogeen ilaa nimankaasi markaa markii dambe ay maaragtay dhaqaajiyeen xaggee loo socda caalamul islaami caalamulislaami waa caalamulislaamiga aynu ognahay xaalkii siduu yahay yaa ka hortaagan waxaa ka hortaagan oo difaaci karaya waa dawladdii dawlad salaajiqa dawlad salaajiqa walaalayaal saddex marxaladood bay martay marxaladi waxay ahayd marxaladii ay dhismaysay awood badan bay yeelatay yacni shiicadii o dhan bay ka takhallustay baqdaad iyagaa maaragtay nimankii shiicada ahaa ee buhawiyiinta ahaa ee khaliifka muslimiinta haystay ka xoreeyey oo ka nadiifiyey dimishq sidoo kale baytulmaqdes iyagaa faadimiyiinta ka qaaday oo maaragtay allahu mustacaan ee shiicada kala wareegay waxay nimankaas ku dhawaayeen fatrada caynkaasa inay muslimiinta o dhan mideeyaan laakiin waxaa dhacay inay marxalad labaad oo dacfiya galeen marka iyagay kala qayb qaybsameen ilamaa iyaga laftooda markaa dagaalla dhex mareen marxaladan markaa nimankan saliibiyada ahi ay caalam islaami soo weerarayaan waa marxaladan ay dawla salaajiqa daciifka tahay waxay u kala qaybsameen laba qaybood waxaan tilmaamay inaan muxaadarada soo socota dawla salaajiqa kaga warrami doono insha allahu waayo aad bay ukhusaysaa muxaadaraadkeena waxay u qaybsameen horta laba qaybood oo ra-iisiya salaajiqatu ruum iyo salaajiqatu sham salaajiqadii room ama salaajiqadii haysatay turkiga ka talinaysay waa nimanka iyagu marka xoogayga dagaalka ah xamladii hore ee nimankan ku jebiyey wey xamladan dambe xooga badanna ay soo dhaaftay salaajiqatu shamna waa nimanka marka baqdaadna jooga meesha la yidhahdo maaragtay sham magaalooyin ka tirsanna marka iyagu hay haysta kuwani marka waa kuwa aad isu khilaafsan oo islaaya oo dhibaato iyo fitan badan ay dha ka dhexayso kuwa marka iyaga si gaarayno marka yani maarata u tilmaami doona insha allah calaa kullin waktiga ay nimankan soo duulayaan saliibiyada ahi waa waktiga dawla salaajiqa ay daciifka tahay caalamulislaami qayb kamidana ay haysato nimanka la yihahdo faadimiyiintu haystaan ciidankaas waa soo socday waxay surtaagay oo la sheegay haba yaraatee ma jiro markii uu soo gaaray sham dhulka la yihahdo soo gaaray ayuu markaa iskala qaybiyey qaybi waxay ujihaysatay magaalada la yihahdo raha ayay qaybi ujihaysatay raha marka waxay ku taallaa waa maaragtay webigan furat la yihahdo faafihiisa hore uu kasoo bilaabma ayay ku taallaa qaybtaas waxaa maaragtay oday ka ahaa ciidankaas oo watay baa la yidhahdaa kudius ninkii la ohan jiray maaragtay atulusi ninkaasaa madax ka ahaa qaybtii kalena waxay usii jihaysatay magaalada la yihahdo intakiya rahay qabsadeen intakiyana waa qabsadeen qaybtii saddexaadna waxay usii dhaqaaqday qudus ilaa markii dambe ay qudus ka qabsadeen yani maaragtay kun iyo sagaashan iyo sagaal markii taarikhda hijriga ahayd oo afar taarikhda milaadiga afar boqol iyo laba iyo sagaashan taariikhda yani maaragtay allahu mustacaan hijrigana ahayd haddaad fiiriso xamladu goormay bilaabantay waxaynu nidhi kun iyo sagaashan iyo maxay shan goormayna qabsadeen yani maaragtay bayt ulmaqdes kun iyo sagaashan iyo sagal waa imise sano arbac sanawaad arbac sanawaad yani maaragtay baa waxay ugu suurto gashay inay ciidan ku abaabulaan jarmal iyo faransa ka soo abaabulaan masaafada intaa la eg soo maraan dabadeedna ilaa bayt ulmaqdes qabsadaan macnaheedu marka waa maxay waa dad uun diyaar garowgooda iyo socodkooda mooye wax ishortaagayo oo fara badani aanay jirin waa sidii markii maaragtay amxaaradu ay dhulkeena hadda qabsanaye ya jazira yaa waxaa maaragtay ayaamahaas aad iyo aad waa ti dee focuska usaartay maaragtay arrimaha markaasi waxay wareysanayeen nin arrimaha soomaaliya ka warramay mise waxay yidhahdeen war dabaabaadka kan nimankan maaragtay amxaarada iska soconaya ma waxay ku soconayaan surcatu dabaaba ma dabaabadu inta ay socon kartay soconaysaa oo maaragtay mise cid bay ishortaagaysaa markaasu wuxuu leeyahay kan soo warramaya maya surcatu dabaabay ku soconaysa yacni waa iska soconaysaa cid ishortaagaysa oo fara badan oo la sheegayo o awood isku hortaagaysaa ma ay jirto ficlan yani waxa weeye ciidan la ishortaagayo oo ciidan la dagaalamaysa haddii ay jirto dagaalkaas wuxuu qaadanaya maxay masaafo dheer iyo muddu qaadanaya ama laakiin haddii cidda ishortaagaysa ay daciif tahay oo xoogay yar kadib ayaamo yar kadib la iska leexin karayo dagaalkaasi markaa wuxuu qaadanaya muddo aad iyo aad u kooban oo yar buu qaadanaya ikhwani fillah nimankaasi markay soo duuleen muddadaa yaree dhowrka sano ah waxay ku qabsadeen oo ku aasaaseen afar imaaray ku aasaaseen imaarada kuwaad waxay ka aasaaseen magaalada raha la yidhaahdo waxay qabsadeen afar boqol iyo kob iyo sagaashan hijriya rabiicul awal oo ku beegan febraayo kun iyo sagaashan iyo sideed waxay qabsadeen antakiya rajab sanadii afar boqol iyo kob iyo sagaashan yani maaragtay waxaan leeyahay kun iyo kun iyo siddeed iyo sagaashan yuniyo waxay qabsadeen bayt ulmaqdes shacbaan afar boqol iyo laba iyo sagaashan oo kun iyo sagaashan iyo sagaal ku beegan taarikhda milaadiga waxay qabsadeen trabulus oo kun iyo boqol iyo sagaal ku beegan waxaad arkaysaa muddo kooban oo toban sana ah waxa uun ku adkaatay iyo tanaabulus baa ku adkaatay muddo aada iyo aada u kooban oo dhowr sana shan sano baan dhaafsiisnay inay baytulmaqdes ku qabsadeen ujeedadoodii ah magaalooyin kalena weliba ay qabsadeen oo imaarooyinka aasaaseen waxaan marka in yar tafsiilinaya magaalo kasta iyo sida ay ugu suurto gashay nimankaas inay ku qabsadaan waayo marxaladan hadda aynu ku jirna waa marxaladii dacfiga muslimiinta waa markii muslimiintu ay daciifka ahaayeen ay masaakiinta ahaayeen wey waa inaga haddaad xasuustaan maxaa markaan bilaabayna u kala qaybinay xaalka muslimiinta marxala dacfi ah marxala yaqad ah iyo marxalo markaa muslimiintu ay uxujuumayeen marxalo ay daciif ahaayeen oo la qabsaday iyo marxaladay baraarugeen iyo marxaladay weerar qaadeen oo cod colki iyo cadowga iska dhiciyeen marxalada muslimiintu ay dacfiga ahaayeen waa marxaladii faadimiyiintu ay awoodda lahaayeen marxalada ay muslimiintu baraarugeen waa marxaladii salaajiqada iyo dawla zankiya marxaladii ay muslimiintu markaa weerarka qaadeen oo gaala ay ka adkaadeenna waa marxaladii dawla alayubiya iyo dawla almamalik iyo waynu arki doonaa haddii alla ka dhigo biidn illah insha allahu tacala raha magaalada la yihahdo waa magaalooyinkii muslimiintu ay jihaadkoodii hore ku qabsadeen weliba wakti hore muslimiintu ay qabsadeen waktigii saxaabadaaba la yihahdaa in ay diintu soo gaadhay laakiin afar boqol iyo laba iyo labaatan taarikhda hijriga markay ahayd ayaa baysantiyada nimankii la ohan jiray christanka magaalada la wareegay afar boqol oo sano kadib markay muslimiintu qabsadeen ayaa muslimiintii lagala wareegay sababkuna wax kale ma aha ciddii muslimiinta dee difaaci lahayd oo caqiide iyo diin ku difaaci lahayd baan meesha jirin oo shiica ka talinaysa caalamulislaami sida aynu muxaadaraad kusoo marnay dawla albuhawiya baghdad ka talisa dawla alfatimiyana waxay ka talisaa misr dawla suleyxiyana waxay ka talisaa yeman dawla maaragtay qaraamidana waxay ka talisaa baxrain yacni waa caalam ay shiico saa gacanta ugu dhigtay magaaladaasi waa magaalo nimanka christanka agtooda qiimo kale qiimaha agtooda ay ka leedahay yani waxaa ku tusinaya magaalada tan waxaa la yihahdaa yani maaragtay waa magaalooyinkii ugu horreeyey ee diinta christanku ay ka fido nimanka la yihahda christankuna ay ku yeeshaan awood fara badan ay ku yeeshaan calaa kullin magaaladaas waxaa ku noolaa ay magaalooyin kale kaga duwanayd aqlabiyo christana niman la yihahdo arman oo gaalo ah ama armeniyiinta nimanka loo yaqaano oo gaalo ah ayaa haalibiyadeeda magaaladan ku noolaa markii ay maqleen in ciidamo aada u afo awood badan oo aada u xoog badan oo christani ay soo wajahan yihiin maxay sameeyeen waa usii diyaar garoobeen markii ay ciidamadaasi shaam cagaha soo dhigteen warqad ay u qorteen ay yidhahdeen annagu diyaar baan idiin nahay nooba kaaleen waxaba yaraatee dagaal iyadaanu dhicin ayaa markaa magaalada lagu soo dhaweeyey nimankii la ohan jiray maaragtay allahuma mustacaan saleebyadii soo duushay lagu soo dhaweeyey waxaana la sameeyey ba la yidhi xaflad loo bixiyey xaflatu tajdiid tarjamat maaragtay xafladii loo bixiyey cusboonaysiintii tarjamadii hadalkii ilaahay subxaana wa tacaala maxay uga jeedaan waxaa la yihahdaa qarnigii labaad ee milaadiga ayaa magaalada waxaa lagu tarjamay yani maaragtay kitaabkii cahdulqadiimka ayagu u yaqaanaan waa kitaabkii tawraad la ohan jiray ayaa la tarjamo luqadii cibriga inta laga tarjamay yaa sar suryaaniya loo tarjamay waana tarjamadii ugu horreysay marka waa magaalo iyaga agtooda cariiqka oo taariikhi ka awn xaflad baa meesha laga sameeyey waana lasoo dhaweeyey ciidankii markaa christanka ahaa sidaasaa marka horta magaaladaas ay ku asaasantay laba qodob baad marka aad arkaysaa khutuurada ay leeyihiin dadka la yihahdo ahludimigu haddii aan sidii sharciga iyo diinta ahayd loola dhaqmin ahludimigu waa dadka muslimiinta ku hoos nool ee laakiin weli diintoodii haysta haddaadan xadar iyo maaragtay yaqado aadan lahayn khatarta ay leeyihiin nin kaa diin duwan oo kaa maaragtay caqiido duwan oo kugu hoos nooli khatar wey keliya wuxuu sugayaa un fursa in cid isaga la diinuho awood lihi ay soo baxdo markaana waxa weeye maaragtay uu dee iyaga hoos golo adigana kaa hoos baxo innagana muslimiinta haddaan nahay dhaqanka haddii gaalo ay nagu hoos nooshay aynu kula dhaqanaa laba qaacidaa hogaamiya qaacidada kuwaad waa xadar khudu xidrakum in horta laga digtoonaado qaacidada labaadna waa cadli in loo cadaalad samiy inaan la dulmin inaan dulmi loo geysan oo dhibaato loo geysan oo la jaa-ifaynin diintooda xitaa loo ogolaado inay maaragtay yani maaragtay waxay caabudayaan caabudaan oo diimahooda loo ogolaado loo cadli sameeyo laakin laga digtoonaado meeshaas markaan xaasil magaalada nimankaas waa qabsadeen waa la wareegeen ciidankaas magaalada la wareegay mooy intii kale waa soo socdeen antakiya sham bay ku taallaa magaaladaasi markaa usoo jahaysteen waxay ku taallaa waliba waddankan hadda loo yaqaano lubnaan waa soo maaragtay soo jahaysteen ciidankaasi magaaladaasina waa magaalo agtooda taariikhi ka ah waxaa la yidhahdaa waa magaaladii saddexaad ee waktigii imbaratoriyadda romanigu ay xoogga lahayd caasimadoodii saddexaad wey waxaana la yidhahdaa waa magaaladii ugu horreysay ee magaca masiixiyiin la yidhahdo uu kasoo intishaaray marka waa magaalooyin iyaga agtooda taarikh iyo calaaqo kale waxaad ogaataan marka walaalayaal ummaduhu taariikhdooda ma ilaawaan mana hilmaamaan nimankan hadda aynu is haysano ee maaragtay gaalada aynu hadda aynu ishaysanaa waxay higsanayaan oo ay wataan dhulkan oo dhan ba horta inay iyagu iska leeyihiin adigaagan firifiriglaha dagaalamaya soomaaligan aadba ku cusub tahay xaq inaadan dhulka kanba aadan uba lahayn inuu isagu ka taliya inay xaq ahaydba isaga uu ka tegay oo laga xoogay magaalooyin bay wataan asmaadood dhul bay wataan kharaa'idood xayla salaasi muxuu yidhi markuu khudbaynayey taajka boqornimada la saaray ee lagu mideeyey niman kala tagsanaa ee maaragtay amxaarada islaynayay isaga lagu mideeyey wataynu ka muxaadaraynay masaa'ilkaasi wuxuu yidhi waxaan soo celin doonaa dhulkii aynu lahayn baan soo celin doonaa waxaan soo celin doonaa buu yidhi maqdishaan soo celin doonaa waa kalaam qorana maktuuba dhulkii aynu lahayn yaan soo celin doonaa waxaana soo celin doonaa maqdisho buy xaguu joogaas joogaa ninkaasi marka harar baanu xitaa gacanta ku hayn marka harar oo caasimadii muslimiinta qarnul afriqa baanu xataa markaa gacanta ku haynin ummaduhu marka taariikhdoodana way qortaan wayna daraaseeyaan dhulkooduna waa uxisaabsan yahay dadkooduna waa uxisaabsan yahay laakiin ummad iska masaakiin ahoo iska hamaj isaga ekaatay oo cawaam isaga ekaatay oo hebel yuu yahay waa ree hebel magaaladan ayaa dega ree hebel baa dega intaasun ay kaga dhamaatay waxaan umalaynaya inagu ma hadda jirnaan filaya de ummad caynkaasi markaa ma noolaan karto waa la cunaya ummad caynkaas magaalada tan marka antakiya la yihahdo ciidan bay nimankaasi kusoo jiheeyeen shani maaragtay markay ahayd magaaladaasi waa magaalooyinkii yani maaragtay mar horeba islaamku qabsaday oo taarikhda hijriga markay shan iyo toban ahayd ayaa islaamnimadu magaalada ay soo gaadhay laakiin macalasif saddex boqol iyo sideed iyo konton taarikhda milaadiga markay ahayd waa waktigii faadimiyiintu ay caalamul islaami ka talinayeen waktigaasaa magaalada antakiya muslimiinta laga qabsaday bysantiyiintu qabsadeen oo waxaad arkaysaa awooddii muslimiintu inay mar hore soo wiiqantay oo magaalooyin fara badanba waa hore laga qabsaday bal iska badaa-e magaaladaa in laga haysto muslimiinta nimankaa faatimiyiinta shiicadahi way sharciyeeyeen waxay kutuba taarikh soo raraan saddex boqol iyo sagaashan iyo saddex taarikhda hijriga markay ahayd ninkii la ohan jiray alxaakim biamri illah inuu bysantiyiinta heshiis kula galay inay magaalada haystaan muslimiinta joogana badbaadiyaan afar boqol iyo sideed iyo toban taarikhda hijriga markay ahayd adhaahir ninkii la ohan jiray isna heshiiskiibuu sii cusboonaysiiyey inay nimankaas magaalada iska joogaan muslimiinta joogtana la badbaadiyo macnaheedu marka waa maxay ruuxdii jihaadka iyo islaam in la nashriyo iska dhaafe dhulkii islaamka oo la qabsanayo baa la sharciyeynaya oo laleeyahay maarata iska sii joogo idinkaa ka talinay alxaasil afar boqol iyo toddobaatan iyo kow markay taariikhdu ahayd hijriga ahi ayaa nimankii la ohan jiray faatimiyiinta magaalada waxaa kala wareegay salaajiqadii yani waa magaalooyinkii ay maaragtay ka nadiifiyeen shiicada ka nadiifiyeen laakin macalasif waa boqol iyo labaatan sano kadib markay gaalada qabsadeen laakin macalasif waktiga iyagu ay iskhilkhilaafsanaayeen ayay kusoo beegantay waktiga duulaanka ah waxaa markaa magaalada salaajiqada uga madax ahaa nin la ohan jiray yaaqi sayaan yaaqi sayaan markuu maqlay meesha in lagu soo duulayo wuxuu sameeyey laba arrimood buu sameeyey oo muhima arrinta koowaad horta inuu magaalada u diyaariyo dagaal inuu kusoo socdo macnaheedu marka waa maxay maaragtay inuu sameeyo inuu maaragtay muslimiinta kale gargaar weydiisto waa qodob koowaad qodobka labaad gaalada magaaladan ku noolna inuu ka saaro qodobka saddexaad magaalada inuu ku wareejiyo yacni maaragtay god inuu ku wareejiyo qilaaceeda iyo maaragtay dhufaysideedana magaalada u adkeeyo ayib waxa uu leeyahay ibnu lasiir isagoo arrintaa ka warramaya wasayara wuxuu ninkaasi diray yaaqi sayaan la ohan jiray waladahu ilmihiisii ama wiilkiisiiba u diray ilaa dimashq magaalada dimashq la yihahdo wailaa maliki daqaaq wa ilaa janaaxi dawla biximis wa ilaa saa'iri albilaad waalatraaf muslimiinta o dhan bu u cudirsaday dadkana u cudirsanayana waxay isugu jiraan shiica faadimiyiin ah iyo sunna waana meesha khaladka ugu weyn oo ka dhacaysa inu arki doono insha allahu tacala isaga oo maaragtay bil istisraaqi walistinjaab ka doonaya in maaragtay loo gargaaro oo maaragtay magaalada gaalada laga difaaco walbacthi cala alkhufuufi ila aljihaad cala alxufuufi ila aljihaad wuxuuna dadka maaragtay ku baraarujinaya in la jihaado wa qasdi taxsiin antakiya iyo in loo qasto magaalada antakiya la yihahdo in la difaacdo wa ikhraaj nasaara iyo gaalada in beledka laga saaro calaa kullin saddexda arrimoodba waa u hirgalaan ciidan aad u fara badan oo lagu qiyaasay boqol kun inuu kor u dhaafay oo muslim horta ninkaa soo gaari doono sidii oo kale ninkii waxa u suurto gashay inuu nimankii gaalada ahaa ka saaro maxay yacni maaragtay magaalada ka saaro ila iyadoo gaal cadow ahi magaalada ku dhex noolaya antaki waa magaalooyinka ay kristanku weli baaqida ku ahaayeen laakiin muslimiintu ay aqlabiyada leeyihiin iyadoo cadow kugu hoos nool yahay ma dagaalami karaysa waa inaad mar koowaad magaalada aad ka safaysaa in adiga ay kugu kacdo thawro kacdoon kugu kaco adoo dibadda iska difaacaya haddii gudihii balaaya ka dhacdo dee difaacii dibadda waxba ma sheegayo marka meeshaa difaaciisa baa lagaaga kacay khalaas markaa waad burburaysaa waa istraatiijiyaadka caskariga waxyaalaha ugu horeeya inaad horta safkaaga daakhiliga adag yahay markaasaad khaarijba ka qaban karaysaa calaa kullin seebuu markaa ninkaas usaari karaya cadowgaa hoostiisa ku jira khiyaanuu sameeyey khiyaano aad iyo aad u baaric ah ayuu ninkaasi sameeyey wuxuu sameeyey baa la yidhi muslimiintii u maalintii kuwaad gooni u soocay wuxuu yidhi waxaa la yaalay wixii muslim magaalada dibadda ha uga soo baxaan dhufaysi ha qodaan dhufaysigay qodeen kadibna habeenkii bay soo xaroodeen wuxuu yidhi waxaa la yaalay wixii christan rag ihina magaalada berri iyana dibadda ha uga baxaan dhufaysi ha qodaan markay magaalada dibadda uga baxeen yuu dabeedna laga xidhay maaragtay albaabadii magaalada laga xidhay layidhi ma soo geli karaysaa markaasay yidhahdaan carruurtii iyo ehelkan ayaan noo hayn msa la annagaa idin haynayna laakin idinku noo soo geli maysaan meel alla yaalay meesha kale ad doonaysaan aad oo ka dhaca waxay ahayd khudco aad u wanaagsan ila nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam alxarbu khudca dagaalku waa maaragtay waa iskhiyaanayn inaad indhaha intaad soo fayigiso tirada geesi baan ahay oo gaalay berri baan idinku soo duuri doonaa meel heblaayaana maaragtay idinku iman doonaa maya laysa min alxikmati fi shay walaysa min siyaasati alqitaali fi shay yani waxa waa inaad khudco iyo gabasho iyo isqarin iyo tamwiih baa loo baahayay nabigu alayhi salaatu wasalaam marka uu jihaadayo meel ku duulayo meel kaleu tilmaami jiray nabigu sal alay wasalam isagoo meel heblaayo u socda yuu ohan jiray meel heblaayaan aadaya nabigu sal alay wasalam ayib nimankii la ohan jiray faatimiyiintu maxay sameeyeen salaajiqadii waxun bay difaacayaanoo waa kuwa kan magaaladatan antakiina difaacanaye maxay sameeyeen faatimiyiintu ibn اlatir raximahullah wuxuu leeyahy qisadan balad u fiirsada faqad arsaluu rasaa'ila ila xaakimi xalab wa dimishq akaduu lahuma fiha anahum la yastahdifuuna gayra albilaad alati kanat biyadi rum nimankii la odhan jiray kristanku muslimiinta waa kala yaqaanaan aad baa lagu kala yaqaanaa laba warqood ba waxay u kala qoreen ninkii dimashq ka telinayay marka oo shiici faadimiya ahaa iyo ninkii xalab ka telinayay oo shiici faadimiya ahaa labadaa nin bay laba warqood u kala qoreen iyagoo ku leh waxaanu u soconnaa keliya dhulkii waagii hore romaanku ay ka talin jireen sida raha iyo maaragtay maaragtay intakiya iyo meelahaasaanu u soconnaa wax kale o aanu haba yaraatee doonaynaa ma ay jirto warkii bay iska rumaysteen waana ku qanceen waxayna raalli ku noqdeen in muslimiinta dhulkoodii iyo muduntoodii markaa la qabsado bal iskaba daa-e culamadu waxay soo raraan in ayba ka dhexeeyey heshiis rasmi inuu ka dhexeeyey nimankaa la yihahdo maaragtay salibiyiinta iyo faatimiyiinta waxay culimmadu yidhahdaan waynuna arki doonaa insha allahu tacala markaynu baytulmaqdis ka warramayno sanadka afar boqol iyo sagaashan taarikhda hijriga markay ahayd oo waktiga ay nimanka kani yani maaragtay kusoo duulayaan antaki ay kusoo duulayaan ah isla waktigaa laftiisa isla sanadkaa bal isla bishaa lafteeda ayaa dawladdii faadimiyiinta ee qaahire ka jirtayna ciidan intay soo abaabushay waxay ku socotaa baytulmaqdis salaajiqadii halkan baa waxaa kula dagaalamaya nimankii la ohan jiray saliibiyadii antakiya kula daga kula dagaalamaya iyana markaasay rabaan intay fursadda ka faa'idaystaan inay maaragtay baytulmaqdes ku duulaan oo ay kala wareegaan nimankii la ohan jiray maaragtay salaajiqada kala wareegaan macnaheedu marka waa maxay yacni waa laba qolo oo hal cadowle wey waa shiicadii iyo saliibiyiintii oo hal cadowle oo muslimiintii sunnada cadow u tahay waynu arki doonaa haddii alla ka dhiga insha allahu tacala alxaasi nimankii gaalaha magaaladii bay yimaadeen inta aan ninkii odayga ahaa ee maaragtay yaakisayaan la ohan jiray aanu gurmadka islaamka soo gaanin magaaladii baa lagu hareereeyey yani maratay xisaar khatara baa la geliyey alxaasilna waa laga adkaaday waana la jebiyey ninkii muslimkaa magaaladii nimankii waa galeen markay magaaladii galeen baa alxamdulilah wax ilahi loogu mahadiy weye waxaa yimid ciidankii muslimiinta oo markaa isugu jira shiico shiicadii xalab iyo dimashik iyo sunno isugu jira xisaar baa marka ay muslimiintu magaalada geliyeen gaaladii waa soo bixi kari waayeen waad aragtaa marka ciidan xisaar la geliyay ciidan laga awood badan yahay ilama ay aada u dhibaatoodeen ibn alair wuxuu leeyahy wa aqaama alfaranju biantakiya nimankii faranjiga la ohan jiray antakiya markaa ku nagaadeen laysa lahum ma ya'kuluuna oo waxay cunayaan aana haysan wataqawata alaqliyaau wataqawata alaqwiyaau bidawaabihim kuwoodii xooga badnaa xoolahoodii bay cuneen iyo fardihii iyo maratay wixii ay saarnaayeen waducafaau bilmiita kuwii ducafadahana baktigay cuneen wa waraqi ashajar iyo dhirta caleenteeday cuneen wa taxta ta'hiiri aljuuci walinhaak yacni gaajadii iyo maaragtay dacfigii markuu ka ta ka tamar badiyeyna waxaa markaa bilaabantay fawdo iyo idiraabaad baa bilaabmay fawdada iyo idiraabaadkaasi maxay keeneen inay markaa yaqiinsadeen inay jabayaan wakhtafaa budrusu naasik odayga budrusu naasik la ohan jiray ee muxaadaraadka soo jeediyay ummaddan soo kiciyey waa dhuunto meeshii buu ka cararay isagoo dhuumanaya ayaa la qabtay markaasaa waxaa loo keenay bihumankii ninkii maaragtay nimankan watay qaydkaabaa loo keenay fawabakahu calanan markaasuu maaragtay si dadkao dhan wada arkayaanba u canaantay lihuruubihi inuu baxsaday dartii wuxuuna maaragtay ka qaaday cahdi iyo ballan inaanu mar daba baxsan doonin ilamaa iyo jeiska saliibiga ama ciidankaa soo duulay uu dantiisii gaadho baytulmaqdis qabsada mooye ayib ciidankaa marka awoodda badan ee nimankan xisaarka ku sameeyey ee ilaa heerkaa gaadhsiiyey waxaa horgaamin ilaa carboga carboga waa salaajiqadii muslimiinta atract ahayd ninkaasi marka laba ciladood buu yeeshay xunxun cilladu waxay noqotay nin aada u dabeecad qallafsan oo dadkaba aan la heshiin karinba horta noqday oo ciidankiisii yacni maaragtay ay ka niyad jabeen khuluqiisi iyo dhaqankiisi cilada labaad ninkaasi yeesheena waxay noqotay nin aada iyo aada awooddiisan faraha badan intuu u eegay nimankan dacfigoodana arkay ictiqaaday inay nimankan waxbaba ahayn oo markaba maratay ka takhallusi karo oo markaa burburin karo nimankii gaalada ahaa waxay maaragtay soo dirsadeen fariin ah inay maaragtay magaalada ka baxaan caalamulislaamina ka tagaan yacni maaragtay rabsho dambana aanay samaynin saana ballan lagula galo wuxuu yidhi laa takrujuna ila bisayf seef mooye wax kaloo ku bixi maysaa seef mooye wax kaloo ku bixi maysaa ayib seef mooye wax kale kuma baxaysaan waa diiday ninkaas haba yaraatee wax heshiisa inuu nimankaa la galo waxa markaa muslimiintu ay kula taliyeen nimanka kan waddada ha loo baneeyo oo inta waddada loo baneeyo yacni maaragtay mid mid aynu markaa u maaragtay ciidanaan wada socon weeye oo maaragtay soconaye mid mid aynu markaa u layno markaasuu yidhi maya waddadaynu u banaynaynaa marka ay soo wada baxaan dhammaantood banaanka ay wada yimaadaan markaas waynu maaragtay la dagaalamayna bal hadda fiiri muslimiintu waxay ku yidhahdeen ciidankaa la socday ninka qaa-idkooda waxay ku yidhahdeen yambagii an naqifa cala albaab ibn alcadiin baa soo raraya oo ninka farasada iskale yambagii an an naqifa cala albaab fanaqtula kula man yakruj waxa inagu maaragtay habbooniyahow inaynu intaynu albaabka u istaagno mid kastoo soo baxaynu qoorta ka goyno fa ina amrahum alana wahum mutafariquuna sahal amarkoodu iyagoo saa u kala tafararsan waa inoo sahalayn markaasuu yidhi lah amhalyuhum ukaadiya buu yidhi xataa yatakamala khuruujuhum ilaa ay soo wada baxaan fanaqtula marka aan layno dhammaantood aan layno ciidankii marka muslimiinta waxaa kaloo ku dhacday shiddo kale shiddadaas waxay noqotay ninkii ka yimi xaakinkii xalab magaalada xalab la yidhaahdo ciidanka ka keensaday nin faatimiyo shiiciya buu ahaa wuxuu markaa abuuray fawdo iyo balbalow muslimiinta ku dhex abuuray wuxuu abuuray in loo kala baxo carab iyo turki loo kala baxo ama loo kala baxo shiica iyo sunno carabtii oo shiicanimadu markaa ku xoog badan tahay oo gooni u baxay oo qowmiyaddii ku xoog badatay iyo turkidii iyo cajamtii maaragtay la socotay oo markaa yani maaragtay ay sunnadu ku xoog badan tahay labadaa qaybood baa loo kala baxay ilaa ma ay gaarin xataa inay isdilaan waxaad markaa arkaysaa qaa'idkii oo dhaqankiisa la dhibsaday iyo isagoo taladii diiday wanaagsanayd iyo ciidankiisii oo maaragtay balaayo ku dhex jirto iyo dad caqiidadooda ay halaysan tahay oo furqo iyo khilaaf iyo qowmiyad iyo balaayo iyo qabaliyad bilaabay yani arrinkaasi marka muxuu keenayaa ciidankaasi ciidan yani xagga madaharka iyo guud ahaan marka laga eego waa asaxu awood buu leeyahy laakiin xaqiiqadiisa marka la fiiriyo awood badan male nimankii markay banaanka usoo wada baxeen maxaa dhacay marka ibn alathir wuxuu leyahy raximahullah falama takamala khuruuj alfaranj markii nimankii gaalada ahaa ay gidi banaanka wada yimaadeen walam yabqa biantakiya axadu minhum oo magaaladiina hal qof aanu kaga hadhin darabuu masaafan cadiiman bahal weyn oo maaragtay ay wateen oo maaragtay dee durbaan weyn oo kale miya ma adri wax weyn ay wateen bay garaaceen oo aad usan qarhayn markaasaa muslimiintii kala yaaceen munhazimiin dhagac baa lagala yihi limaada sheekh ibn asir wuxuu leeyahay lima caamalahum bihi carboga awala min alistihaanati bihim walciraadi canhum dhaqan xumadii ninka kan baa nimankan saamaysay oo ciidan aan qaa'idkiisa ku kalsoonayni ma dagaalami karo iyo markii labaadoo min mancihim qitaal alfaranj in ay gaalada tan laayaan markay mid mid usoo baxayaan inuu u diiday dabeedna dad iskaba niya jabsan ay ahaayeen nimankaasi waa jabeen buu leeyahy ibnu alasiir walam yudrab biaxadin minhum bisayf iyadoo hal qof oo iyaga ka mid aan seef lagu dhufan walaa tucina birumxin hal qof oo iyaga ka midan aan waran lagu dhufan walaa rumiya bisahmin hal qof oo iyaga ka midan aan leeb lagu tuurin falama ra'a alfaranju dalik nimankii faranjiga ahaa gaaladii salibiintii markay arrinkii arkeen danuuhu makiida waxay u maleeyeen in arrinta tanay makiida in inay khiyaanata markaasi ku dhiiran waayeen inay ka daba tagaan alxaasil arrintaas waxay dhacday maalin thalaatha ah bisha rajab ay lix tahay afar boqol iyo koob iyo sagaashan taarikhda hijriga ah ciidanka muslimiinta saasuba ku jabay basaad maxaynu ka faa'idaysanaynaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa ahamiyadda qaa'idku leeyahy qaa'id qofka hogaamiyihii ahamiyadda u leeyahy qofkan wax hogaaminayaa waa inu noqdaa qof ilaahay diintiisa garanayo dhaqankiisuna ay ka muuqato khuluq wanaagsan leh wax kasban kara nabigaa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilahay ku yidhi ugumana sheegtay la yidhi law anfaqta ma fi lardi jamiican ma allafta bayna qulubihim haddaad adduunka waxa joogo dhan bixin lahayd dadkanaad haysato isumaad keeni karteen ogaadana waa ummadda diin baa isu keeni karta walaa wadaniyad baan isu keeni karin ummadda muslimka ah walaa qoomiyad baan isu keeni karin walaa qabaliyad baan isu keeni karin walaa kooxa kooxaysi baan isu keeni karin waxaasoo dhan wuu sii kala jajabinaya wuu sii kala burburinaya waxaa isu keeni karaya waa diin iyo caqiida saxiixa diin iyo manhaj saxiixa diin iyo kitaab iyo sunne waxaa isu keeni karaa waxaas wey arrinka labaad aynu ka faaidaysanayna wuxuu yahay safku waxaan dagaalamaya ummaddan dagaalamaysa ummad dagaal u diyaarsan inay yihiin oo caqiida saxiixa leh laakiin safkaaga haddii shiico iyo suufiyo iyo dad qawqaa ah oo diintaba aan u tarbiyaysnayn ay kaa buuxaan waa la kala cararaya xabadda u horreysa dhagac laga kala ohanaya dadku markay diin u dagaalamayaan waa inay dad tarbiyaysan yihiin saa darteed baa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam intaan ummaddan jihaadka lagu waajibin wuxuu tarbiyadeynaya saddex iyo toban sano saddex iyo tobankaas sanana maxaa lagu lahaa kufu aydiyakum wa aqiimu salaa gacmihiina laabta oo salaadiina tukada cibaadaysta tarbiyayaa lahaa tarbiyada ruuxiga ah iyadaa ka horeysa tarbiyada jihaadiga ah in ummadda marka hore iimaankooda la dhiso caqiidadooda la dhiso cilmigooda la dhiso wa kaas waxaynu kaloo ka faa'idaysanaynaa walalayaal yani furaska in laga faaidaysto alfuras alistifaadatu min alfuras hadday fursada kusoo marto inaadan macangeg noqon gaalku hadduu ku yidhaahdo war war iska kaydaa aan iska kaa dhaafe de dhaaf dheh maxaad ula dagaalamaysa ila jihaadku xikan masaalix buu leeyahay inuu ku dhaafo so ulamaa dagaalamay war idhaaf dheh wadada u banay idan markaas siyaasa sharciyana waa loo baahanya in la fahmo alxaasil arrinkaa maxaa ka dhashay dagaalka antakiya saddex arrimood muhimaa ka dhashay arrinta koowaad waxay noqotay in wadadii baytulmaqdes nimankan horta ay u banaanaatay arrinta labaad waxay noqotay imaaradii raha ee ay soo aasaasteen inay xoog yeelatay oo mid kale xoog badan laga dhinac aasaasay oo gaaladu leedahay arrinka saddexaad inay nimankii kalsooni iyo tiqo heleen muslimiintiina kalsoonidii iyo tiqadii ay ka luntay iyagoo boqol iyo intaasoo ciidan ay isu keeno meel kasta isaga yimid inay jabeen xaggee markaa nimankaas hadda u socdaan waxay u socdaan baytulmaqdis oo yacni maaragtay shan iyo toban sano kadib ama taarikhdu markay shan iyo toban hijriga ahayd la furtay magaaladaas xurmada agteena ku leh waa shan sano kadib markii nabigu dhintay alayh isalaatu wasalaam cumar ibn khataab waqtigiisii lix boqol iyo soddon iyo sideed taarikhda hijrigaha markay ahayd magaaladaas marka sida aan soo tilmaanay afar boqol iyo yani markay afar boqol iyo koob iyo sagaashan markay taariikhda hijriga ay ahayd bishii la ohan jiray maaragtay allahuma mustacaan shacbaan ayaa ciidan yani maaragtay nimanka gaaladii ay leeyihiin ay magaaladaas galeen ciidan nimanka gaaladaha ay leeyihiin ay magaaladaas galeen magaaladaasna wax aad iyo aad u badan bay ka sameeyeen muxaadaradeena soo socota haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala baynu tilmaami doonaa fatradii qudus qabsashadeeda iyo wixii ka dambeeyey maxaa dhacay iyo faadimiyiinta nimankaas shiicadahay dowrkay ku lahaayeen iyo markaa inuu balaami doono baraarugii muslimiintu markii baytulmaqdes laga qabsaday inay markaa baraarugeen oo dareemeen xaalku markaa inuu yahay khatar yahay marka mar haddii la isugu yimi maaragtay masaajidada xurmada aha lakin waxa wax laga murga ah inaynan hadda baytkaas gacanta ku haynin baytulmaqdes inaynan gacanta ku haynin magaaladaas ay nimanka kristanka ee salibiyada ah weliba khaasatan ingiriisku isticmaalka ingiriisku inuu ku wareejiyey aaya xooga yuhuuda ku wareejiyey yuhuudda hadda hay haysatana waa lagu waardiyeystaa waa lagu ogyahay noo haya si aanay muslimiintu uhaysanin wey taarikhda caynkana hadda aynu caawa akrina waxaynu ka faa'idaynaa laba qodob insha allahu taala qodob koowaad wuxuu yahay awood waxaad ku leedahay caqiidadaada iyo midnimadaada qodobka labaadna wuxuu yahay yani waxa weeye maaragtay kufriga iyo gaalada inaan marna la ihaanaysanin iyo munaafiqiintu inay kugu dhex noolaadaan magaalooyin mar kaliya uun maaragtay gaalo gacanta isaga gelaya iyadaan wax dagaalihiba ka dhicin sida raha oo kale gaalo uun mar kaliya gacanta isaga gashay arrinkaasna wax kale maaha munaafiqiinta iyo calmaaniyada iyo gaalada iyo gaalo raaca haddii la sahlada khatar wey hadda waxa weye maxaad magaalada ka sheegtaa wadamaa gaalo gacanta isaga garaya si sahlan oo loo dhiibayaa nimankan munaafiqiinta calmaaniyadu afghanistan waxa weeye maaragtay iyagaa gacanta ugeliyey yani maaragtay u sharciyeynaya ciraaq sidoo kale soomaaliya hadda sidoo kale yani waxa weeye mid kasta nin baa soo taagan leh anaa madaxweyne ka ahoo yani maaragtay wadankii dhulkii haysta iyadoo gaala ay haysato ikhwani fillah halkaasaan ku joogaynaa insha allahu tacala wabillahi tacala tawfiiq muxaadarada muxaadaraadkeena soo socdaa waxay bilaabmi doonaan maalinka jumcada ah bacda salaati almaqrib iyo yani maaragtay axadda ka dambaysa iyo isniinta ka dambaysa insha allahu tacala wabillahi tacala tawfiq wajazakum allah khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakatu